muddo kooban ayay ciidamada etoobiya kaga baxeen magaalooyin iyo tuulooyin badan oo ku kala yaala gobollada hiiraan bakool iyo galgaduud mar allaale iyo marka ay ka baxaanna weliba iyagoo qaarkood ay sii muuqdaan waxaa soo gala oo qabsada dagaalyahanada al-shabaab oo dad rayidahoo ay ku tuhunsan yihiin in ay si uun xiriir ula lahaayeen ciidamadii baxay ku dila goobahaasi ay etoobiyaan ku faaruujiyeen weli waxaa taagan cabsi xooggan oo la xidhiidha in magaalooyin kale oo waaweyn oo qaarkood ay gobollo xaruma u yihiin ay banneeyaan al-shabaabna ay si fudud ku soo galaan afhayeenka amisom joseph muray oo v o a la hadlay ayaa sheegay sida ay u arkaan ka bixitaanka ciidamada etoobiya ee qaybo ka mida soomaaliya
haa waxay ahayd nasiib darro sababtoo ah waxaan ogahay in ciidamada etiyoobiya ee saaxiibadeenna ah ay shaqo wanaagsan ka hayeen oo ay sugayeen amniga deegaanadaasi waxaa jira wax laga yaabo in dad badan oo soomaali ah aysan ogeyn oo ah inay jiraan ciidamo ka socda etiyoobiya oo jooga soomaaliya kuwaas oo ku yimid heshiis ay gaareen dowladaha soomaaliya iyo etiyoobiya ciidamadaasi kama amar qaataan amisom marka ciidamadaasi baxay waa kuwaas mana hubno sababtoo ah waa wax annaga naga baxsan waxaan rumaysanahay inuu jiro heshiis dhex maray labada dowladood oo suuro geliyey bixitaanka ciidamadaasi
inkastoo xoogagaasi etoobiyaanka ahi aanay markoodii horeba ka mid ahayn amisom haddana ciidamadan midowda afrika ka socda ee soomaaliya jooga waxa ay ka gurashadaasi ay etoobiyaanku samaynayaan u arkaan mid dhaawacaysa dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka al-shabaab sida uu tilmaamayo joseph muray afhayeenka ciidamada amisom ee soomaaliya jooga
dhab ahaantii haa way ku yeelan doontaa sida aan horeyba u sheegay waxay ahaayeen saaxiibo wax badan gacan naga siiyey nabad ilaalinta iyo sugidda ammaanka ee qaybo kala duwan oo ka tirsan soomaaliya meelaha ay faaruujiyeen ayaa waxa ay hadda ku qasbaysaa amisom in ay dib uga fikirto waxa aan ka yeelayno goobahaasi iyo sidii aan gacan uga hayn lahayn marka dhabtii saameyn waa ku yeelanaysaa howlgalkeenna iyo sida aan wax u wadno itoobiyaanka oo keliya maaha waxa deegaanadaasi isaga huleelay ee waxaa horey u sii raacay xogaga milatariga soomaaliya oo la joogay aagagaasi sababta ay iyagu ugu sii hari waayeen goobahaasi la banneeyeyna waa su'aal weli taagan jacfar kukay v o a muqdisho